gurid markii toddobaadkii hore degmada wellaweyn ku bilaawday dhismaha isbitaalka guud ee degmada kaasoo laka dhisay si iska taladow ah ooyo isku kaaladahayna bulshada qeybee shal gedisan oo ku noola dalka iyo banaanshe maadaama degmadan la hayna wali isbitaal ah baahida bulshadan qabtan iyo sii korortay guddiga galanta ka hayn dhismaha isbitaalka guud ee degmada wellaweyn iyo kuwerbi meeloos miraha dhismaha isbitaalka dhinihii kale weliba guddiga usoo fariindiray bulshada ku noola dalka iyo banaanshe gaar ahaan dadka ku jeeda degmada wellaweyn intii garab surmaan dhismaha isbitaalka guud ee degmada wellaweyna mayrogne isbitaalka guud ee degmada wellaweyn malirinowe dhismaha socdo in la socdo maybaqandirane ummadda soomaaliyeed guud ahaan gaar ahaan reer daafeed weli si gaar ah ma ila hadalane qurbo joogta oo reer daafeed ma iyo maxaa tiri leh iyo ma in sheegaane in isbitaalkii la dhisi rabo in lasoo qayb qaado sababtoo ah gabdhowaana maalin kasta maa ka dhimadoona jidka ka dhimadoona dhigmah ayaa indhimadaa sababtaa jidka laamiga aad rafaasanya dunsanya markaasa afar saac shan saac ayaa jidka laga jiraa taasi ina dhibaato waaye marka insha allah kuley ummadda soomaaliyeed meel walba roogta waa inka sheegaane in dhismaha isbitaalkan lasku qayb qaado qof walba meelii rooga waaye waa ninkii walki darsad sadaqa lingata sadaqadana walwiin waaye sadaqa jaariya waaye marka insha allah nin walba walska darsada koro awoodiya leeya ilaahay indhiibi marka waa jecalnaa in walska darsado marka dadkii kale oo qurba joogta reer daafeed ah waa in sheegaana waxaan horto dadkii aasaas shee bilaawtay itaan marka shay walba ninkii bilaaw in dhammaystir miliiska diidaw marka waa siin leeyaha kheyrka soon tartamo nin walba kheyrka in soon tartamo oo macnaha si aadka lagu halaawan fiiriyo macnaha kalaamaala yacniin walma anfaaw in dhismaha sadaqada eh in lagu faa'iidaysado geega meeluun waa in iska kooyay guddigii oo dhismaha isbitaalka guud ee degmada wallaweyn marka shalay maalin dhoweed markii una inta ku hadalaanay wejigo hayti geegana wejigo waa leeya shalay taa macnaha ballantayn waa ahay isbitaalka wala dhisee dhisimee wana socde go'aankayaa weli ka taagana marka insha allah dadka shacabka reer wallaweyn kii indhaladi iyo kii ka dhaladi intaba hididiiloo ku rabna inaa hoolaan iyo garab galaan dadaalka una wadna iyana dadaalsi ka daraan nin kastoo indhalada degmada wallaweyn geega wayna kiyay foolxumada jirto because waxa waaye jidkuungaa laka dhimidoo haye gabar ningaa dhaawacme soo dhimidooy lasoo nogoohaay gabaraa foolhayt soo dhimidooy lasoo nogoohaay marka irbad aruurta musmaar waa la dhahay haddii una shilinkan aruursana walka suubsana walbadanaad ku suubsada korna markin koreet way sii sheegee in guddigan usaiyo macnaa guddi oo xor ah oo mataqaanaa isshay madax bannaanya oo maamul iyo wax kastaba ku madax bannaanya oo go'aansadaan isbitaalkan inay dhisaan isbitaalkan barnaamijshay muddo badan yaa socdiy oo ilaa iyo toban sano ah marka mar ayaa hakaday kadib hadda waa la go'aansaday isbitaalkan in dib liin dhiso waa ina noo gohantaa isbitaalkan inay dhisno si kastaba unaka dhisno dhaqaale hadda unan hayno haba yaraatee ma jirto marka dhaqaalaha waa laku rabee dadka deegaanka iyo ummadda soomaaliyeed iyo qurbajoogta ayaa lagu baahanya inay mataqaanaa dhaqaalahaas dhiibaan hadda waay bilownay wareega derbiga ayaa bilowne waayna ka hegi doonee isbitaalka oo unu ku rabno ilaa saddex dabaq unu ku rabno sidaan siin sheegay dhaqaalana weyn hayno hase ahaatee waa go'aansanay in ilaa saddex dabaq unu dhisno waana qalaweyn haddii ilaahay dhaho waa in lagu rabaa dadka deegaanka ee qurba joogta reer daafeed iyo dhammaan ummadda soomaaliyeed ayaa lagu rabaa insha allah haddii ilaahay dhaho intaas ayaa sigabagabay haddii ilaahay dhaho bulshada soomaaliyeed meel kasta ay joogaan gaar ahaan reer walnaweyn meel kasta ay joogaan in ay dhisaan isbitaalkan isbitaalkan qarash ku bixi doona ma yara iyadoo hoos ay tahay waxaan go'aansanay inaan dhisno dhisina karno annagoo kaashanayna dhammaan inta waxgarad oo jecel sadaqada jecel inta rabata inay danyarta wax u qabato inta rabta inay ummad badbaadiso marka sababtaan u istaagnay waxa waa inaan badbaadino danyarta aan aadi karin isbitaallada dhismaha isbitaalkun sida iska taladoo keela ka dhisay weliba wasaqooy xilla bulshada ku nool degmadaasi ay baahi badan qabta helitaanka adeegyada caafimaadka iyo hanseedahayana magaalada muqdisho ay eedan ku fogta